magaalada kismaayo ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ee kahortaga gudniinka fircooniga wasaaradda haweenka arrimaha qoyska xuquuq insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ku qabatay munaasabad ujeedadeedu ay tahay xuska maalinta ciribtirka gudniinka fircooniga oo sanad walbo lixda bisha februaayo laga xuso guud ahaan caalamka waxaana lagu baraarujiyaa dhibaatada ay leedahay gudniinka fircooniga mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday dowlad goboleedka jubbaland qeybaheeda kala duwan ayaa kasoo qaybgalay waxaana horkacaysay wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska xuquuqinsaanka dowlad goboleedka jubbaland marwo cadar ismaaciil juraati madax dhaqameed haween dadweyne fara badan oo lagu casumay iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo cabshiro khamiis oo ka mid ah ururka haweenka degmada kismaayo ayaa sheegtay in bulshada ay aada u soo fahmayaan dhibaatada ay leedahay gudniinka fircooniga waxaad u malaysaa hadda wacyigelin fara badan oo la helay iyo maxay aheeda dabagal badan oo la sameeyey inuu sii yaraanayo maxaa yeelay gudniinka fircooniga waa waxyaalaha dhibaato ku ah dumarka soomaaliyeed dhan walbaba caafimaadkii jiritaankii noloshii wixii oo dhan dhammaan wuxuu ugu dhibaateynayaa caqabad buu ku yahay runtii wasiirka wasaaradda haweenka shaqo badan ayay ka qabatay arrintaas ayadaa in dad badan ay usoo xirxirto dabagal badan inay samayso dhanka kale wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska xuquuq insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwa cadar ismaaciil juraati ayaa sheegtay in maanta oo kaleeto ay muhiim u tahay bulshada si looga hortago dhibaatada ay leedahay hablaha yaryar in lagu sameeyo gudniinka fircooniga maanta waa maalin weyn waa maalin aan ka hortagayna wax dhaqan xun ah oo soo jiree ah oo muddo kumanaan kumanaan sano na daba socday oo nolosha nala qaybsaday ayaanu maanta u taagannahay sidii ciribtirkiisa mar walba annagoo u taagan haddana maanta waa maalinkii international day ah oo maalinka kahortaga gudnoon gudniinka xun ee fircooniga ah ayaan maanta u taagannahay waxaa gabdhaha iyagoo ku dhaca ee maalin walba ay ku dhiilbaxayaan oo ay u dhimanayaan oo ay maaragtay u dhali waayeen oo cudurrada dhibaatada leh gaarsiinaya waa wax alla subxaana wa tacaala uu joojiyey oo uu yidhi waa xaaraan